أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah qoobgariir ka hareeyey madaxda kooxda riddada soomaaliya oo cirka isku sii shareeraya ka bixitaanka ciidamada atmis gudaha soomaaliya kadib maxaa xigi doona maxay tahay walaaca daran ee soo food saaray murtadiinta falanqayn ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah saddex bilood kadib maxaa u qabsoomay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay weliga wilaayadaas ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonnaa madax iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda saliibiyadda ah ee etoobiya oo mar kale ku celiyey inay ka dhabayn doonaan heshiiskii badda loogu saxiixay warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir iyo ismaaciil ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf istriimka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa cabsi fara badan ayaa haraysay madaxda kooxda riddada soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay soo dhowaatay in saxaabka ciidamada kufaarta afrikaanta ee admis loogu yeero haddaba maxaa xigi doona ka bixitaanka cadowga ee gudaha soomaaliya falanqayn arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo haya oo aan barnaamijka ku soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan al faatix bismillaah waad mahadsantaha faysal tan iyo sabtidii lasoo dhaafay markii la taliyaha dhanka amniga ee madaxa kooxda riddada soomaaliya ee uu cilaamiyey in ciidamada xabashida etoobiya ay isaga baxayaan dalka soomaaliya marka la gaaro bisha disembar ee sanadkan labada kun afar labaatanka ayaa buuq iyo cara xoogan wuxuu ka dhaliyey gudaha kooxda riddada saraakiil ka tirsan murtadiinta oo aan jeclaysan qaabka u hadlay la taliyaha dhanka amniga xasan garguurte ayaa warbaahinta runtii hadallo dhowr ah ka jeediyey waxayna sheegeen in ciidamada kufaarta afrikaanta markay dalka soomaaliya ka baxaan aysan suurtagal ahayn inay sii jiraan maamulada dabadhilifyada ah iyagoo sheegay in mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay la wareegi doonaan dalka arrinkaas warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ayuu si aad ah u qabsaday jawaab celinta ugu daran waxay ka timid dhanka maamulka ashaadala dirirka ah ee lagu magacaabo koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo runtii maamulkaas ayaa dhowr war oo soo saaray wuxuu ku sheegay in warka kasoo yeeray lataliyaha dhanka amniga ee xasan garguurte uu yahay mid khayrulmas-uul ah waxayna doodooda ku xoojiyeen in haddii ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa xabashida ay isaga baxaan gobolada ba iyo bakool maamulkooda uusan jiri karin waxay sheegeen in ciidamada xabashida etoobiya ay yihiin kuwa gacanta ku haya waxay ugu yeereen amniga maamulka sidaas daraaddeedna in etoobiyaanka baxa la yidhaahdo ay ka dhigan tahay in si dadban loo kala diray maamulka shaadaladirarka hogaamiyo cabdicasiis laftagareen faysalow siyaasiyiinta xildhibaanada iyo saraakiisha kooxda riddada dhammaantoodba waxay ka wada siman yihiin walaaca iyo qoobgariirkii ay ka qabaan in haddii ciidanka kufaarta afrikaanta ah oo kuwa etoobiya ka mid yihiin wadanka ay isaga baxaan si fudud mujaahidiintu ay kula wareegi karaan magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka iyo deegaanada hadda gaalada ay ku sugan yihiin taas oo muujinaysa in meesha ay ka baxday sheegashadii xasan gurguurta iyo kooxdiisa oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku hadaaqayey in amniga soomaaliya ay iyagu ku filan yihiin oo ay la wareegayaan mararka qaarna waxayba soo jeedinayeen oo dhaleelayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee mujaahidiintu ay ku soo oodeen saldhigyo kooban oo ku yaala gobolada dalka kuwaas oo aan dagaalada tooska mararka qaar aan ka qayb qaadanaynin maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiye cabdicasiis lafta gareen ayaa wuxuu u muuqdaa in wax badan oo kaga duwan yahay maamulada kale ee mursadiinta marka loo eego sida ugu tiirsan yahay ciidamada xabashada etoobiya maamulkana ma lahan maleeshiyaad awoodu leh inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta wuxuuna iska dhaadhiciyeen etoobiyaanka la-aantiis uusan sii jiri karin bishan juun ee bilowga ah dhammaadkeeda ayaa la filayaa in laba kun oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta ah oo kuwa xabashada etoobiya ka mid yihiin ay ka baxaan degmooni iyo deegaano dhaca dalka soomaaliya bisha sebtembar iyana waxaa la filayaa in laba kun oo kale ay baxaan laakiin hadda waxaa issoo taraya qayldhaanta ka imaanaya saraakiisha mursadiinta sida maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedyada isku magacaabay koonfur galbeed iyo jubbaland oo madaxdoodu qayladhaan afka ay furteen ayna ku qaylinayaan in ciidamada kufaarta ah lagu celiyo deegaanada ay ku sugan yihiin oo aysan ka bixin dhowr jeer ayay hogaanka kooxda riddada waxay sheegeen inay dhiseen kumanaan maleeshiyaad ah ayna isku filan yihiin oo ay awood u leeyihiin inay la wareegaan saldhigyada ay ka bixi doonaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah laakiin qoobgariirka iyo qayladhaanta durbaga soo yeeraysa ayaa waxay muujinaysaa inaysan isku filnayn tusaale ahaan bishan juun waxaa la filayey in afar kun shan boqol oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta ah dalka laga saaro laakiin la taliyaha dhanka amniga ee xasan gargurte wuxuu sheegay in qorshahaas wax laga bedelay oo hal mar aysan bixinin ayna codsadeen in laba kun oo ka mid a ciidamadaas bishan juun ay baxaan labada kun oo kalena ay baxaan bisha sebtembar ee soo socota sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex labaatankii markii mujaahidiintu murtadiinta camaliyaad waaweyn ee kula beegsadeen bartamaha dalka soomaaliya oo u dhacay weerarkii cusweyne ee sida aadka loogu wiiqa maleeshiyaadka murtadiinta waxaana weedin kooxda riddada ay waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobey ay u qortay cosi ah in ciidamo kufaar afrikaan ah oo xilligaas bixi rabay dib loo dhigo muddo saddex bilood ah ayaana dib loo dhigay markaas kusoo xoorina waxaa muuqata in sideed iyo toban sannadood oo maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada kufaar afrikaan ah oo ka badan konton kun oo askari ay weli taagan yihiin halkii ay taagnaayeen labada kun iyo toddobadii oo aysan waxba usoo kordhin oo dhammaanba murtadiintu hadda ay ku qaylo dhaaminayaan in ciidanka kufaarta afrikaanta la-aantood aysan maamul iyo dowlad sii ahaan karin taas oo muujinaysa taagdaradooda iyo in dalkan ay u dambeyn doonaan mujaahidiinta shareecada islaamkan ay ku dhaqi doonaan insha allah aad ayuu u mahadsan yahay alfaatix ayuu kaasi ahaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna madax iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda siliibiyadda ah ee etoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay ka dhabayn doonaan heshiiskii badda soomaaliya loogu saxiixay qodobkaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiise leh waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee saldhigga degmada ceel barde ee wilaayada bakool waxaana qaraxan si gaar ah uu kaga dhacay goob ay maleeshiyaadka riddadu ku qayilayeen dhimashadu waa saddex askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa laba askari oo iyagana murtadiin ah waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta weerar qaraxa oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda wadajir ee magaalada baydhaba inahaas ayaana ugu muhiimsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasiir etoobiyaan ah oo mar kale ku celiyey inay ka dhabeyn doonaan qabsashada badda soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo loojistikada dowladda xabashida etoobiya alemu sima ayaa hadal uu maanta ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka etoobiya ku sheegay inay ka dhabeyn doonaan heshiiskii ay la galeen muuse biixi bilowgii sannadkan aleemu oo ka warbixinayay wixii wasaaraddiisa u qabsoomay sagaalkii bilood ee u dambeeyey waxa uu tibaaxay in etoobiya ay xaq u leedahay marinbadeed taasina ay ku xiran tahay jiritaankeeda wuxuu ganafka ku dhuftay diidmada ka imaanaysa shacabka soomaaliyeed ee ah in etoobiya ay qaadato badda soomaaliya isagoo heshiiskii xaaraanta ahaa ee abiy iyo muuse biixi dhex maray ku sifeeyey mid taariikhi ah xukuumadda adis ababa ayaa tan iyo bilowgii sannadkan geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay u xaqiijin lahayd helitaanka qayb ka mid ah badda soomaaliya gadoodka ay shacabka soomaaliyeed sameeyeen iyo goodisyada isdabajooga ah ee kasoo baxayey hogaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la rumaysan yahay in uu xabashida ku qasbay in aysan ku degdegin fulinta heshiiska balse weli waxaa taagan khatarta ah in etoobiyaanku ay qabsadaan xeebaha soomaaliya ee gobolada waqooyi alee musiima ayaan wax jawaab ah ka bixin hadalkii dhowaan ka soo yeeray la taliyaha xasan gurguurte ee ahaa in ciidamada etoobiya gebi ahaanba ay ka bixi doonaan soomaaliya dhammaadka sannadka labada kun afar iyo labaatanka ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askar etoobiyaan ah ayaa xoog ku jooga gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna gumaysi daran ku hayaan malaayiin shacab soomaaliyeed ah haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta ay daabacday mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa xisbiga xagjirka muudi oo helay aqlabiyadda kuraasta doorashooyinka baarlamaaniga ee dalka hindiya sida ay baahiyeen guddiga doorashada ee dalka hindiya markii la tiriyey codadka doorashada waxaa xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha xagjirka ah ee dalka hindiya uu helay siddeetan iyo shan boqolkiiba codadka doorashada taasi oo ka dhigan in xisbigu ku guulaystay laba boqol toddobaatan iyo lix kursi oo ka mid ah baarlamaanka tirada xildhibaanadiisa guud ay yihiin shan boqol afartan iyo saddex qof doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee dalka hindiya ayaa socotay lix toddobaad oo xiriira waxaana ka qayb galay dad tiradooda lagu sheegay lix boqol afartan iyo lix milyan oo qof waxaana muudi uu horey u sheegay inuu ku kalsoon yahay in shacabka hindiya ay codkooda ugu hiilin doonaan xukuumaddiisa guusha xisbiga baharatiya uu ka gaaray doorashada baarlamaaniga ee dalka hindiya ayaa ka dhigan in ra-iisul wasaaraha hindiya xag jirka lagu magacaabo naarandira muudi uu markii saddexaad sii ahaanayo ra-iisul wasaaraha dalka axsaabta mucaaradka ee dalka hindiya ayaa ku guuleysan kari waayey inay xilka ka tuuraan muudi waxayna tilmaameen in sababta ugu weyn ay tahay iyadoo ra-iisul wasaaraha uu adeegsanayo awoodda dowladeed dagaal siyaasadeed oo adagna uu kala hortagay siyaasiyiinta mucaaradka markas lagu magacaabo freedom house oo baaritaanada sameeya fadhigiisuna yahay dalka maraykanka ayaa warbixin uu horey u daabacay wuxuu ku sheegay in muudi uu mu-asasaadka dowladda u adeegsaday qamcinta siyaasiyiinta tartanka kula jirta maalintii axadda ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya ayaa xabsiga u taxaabay guddoomiyaha caasimada dalka ee new delhi kaasi oo ka mid ahaa siyaasiyiinta aadka uga soo horjeeda muudi iyo xukuumaddiisa siyaasiga lagu magacaabo kijar iyo waal oo konton iyo shan sano jir ah ayaa lagu eedeeyey in uu ku kacay musuq maasuq baaxad leh eedahaasna lagu helay kadib baaritaano qaatay in muddo ah laakiin markii ay doorashadu soo dhoweyd ayaa xabsiga laga sii daayey iyadoo shardi looga dhigay in uu xabsiga ku soo noqdo marka uu soo dhammaysto ololaha doorashada dalka hindiya ayaa lagu tiriyaa wadamada xaaladaha adag ay ku nool yihiin muslimiinta waxaana dalkan ku nool tiro ahaan laba boqol oo milyan oo muslimiin ah kuwaas oo dalka ka ah aqaliyaad iyagoo la kulmaa tacadiyaad xoogan oo kala duwan dastuurka dalka oo cilmaaniyadda ku dhisan ayaana muslimiinta u arkaa kuwa aanan wax xuquuq ah lahayn haddii aan halkaasi faysal oo kaga gudubno warbixinta ay daabacday mareegta radio alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay saacadihii lasoo dhaafay daabacday warbixinno kala duwan waxaana haddii aan soo qabanno mid ka mid ah warbixinadaasi waxa ay ka hadlaysaa dhibaatada dadka kenyaanka ah ka soo gaartay xaalufinta dhirta si gaar ah dhirta la shito dhirta la shito ayaa waxa ay cudurro badan oo dhinaca neefmareenka ku sababeen kenyaanka iyagoo hadda taabadelkeeda isticmaalaya gaaska cuntada lagu karsado sida ay muujinayaan daraasado soo baxay ilaa sagaal iyo toban milyan oo xaaladood oo la xiriira xanuunada dhinaca neefmareenka ah kuwaasi oo laga diiwaan geliyey waddanka kenya haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta ay daabacday mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka amniga imaarada oo soo furtay canug afduuba lagu haystay howlgal guulaystay oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan ammaanka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu soo furtay wiil yar oo ay koox afduubayaal ah ku haysteen deegaan ka tirsan wilaayada balkh ee dhacda waqooyiga afghanistan wasaaradda arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga ah waxay sheegtay in howlgalka oo ahaa mid najaxay lagu soo qabtay shan xubnood oo ku lug lahaa afduubka lagu haystay canugan oo lagu magacaabo cabdulaahi waxay intaasi ku dartay in ciidamada ammaanka ee imaarada islaamiga ah ay dhexda u galeen mid ka mid ah afduubayaasha oo isku dayey in uu iska horimaad la galo ciidan ka taabacsan wasaaraddaasi cabdulaahi oo ah wiil aad u daayar ayay kooxdan afduubatay siddeed maalmood ka hor waxayna ku afduubteen markii uu ka soo baxay madarasada kuna sii jeeday gurigiisa kooxda afduubayaasha ah ayaana waalidka cabdalla ka codsaday inay siiyaan lacag dhan saddex boqol oo kun oo dollar si loogu sii daayo aabbaha dhalay ilmahan yar ee la xoreeyey ayaa u mahadceliyey ciidanka imaarada islaamiga ah iyo dadaalka ay u galeen sidii ay u soo badbaadin lahaayeen wiilkiisa dhanka dadka isticmaala baraha bulshada ee ku dhaqan dalalka muslimiintu leeyihiin ayaa aada ugu farxay howlgalkan gaarka ah ee lagu soo furtay canugan afduubka lagu haystay tan iyo markii hoggaanka waddanka ay la wareegeen imaarada islaamiga ah ee afghanistan laamaha ammaanka ee imaarada waxaa u suura gashay inay fashiliyaan howlgallo badan oo afduub ah waxayna ku guulaysteen inay soo furtaan dad badan oo la afduubtay aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn dhaliyey ciidamo ka tirsan kuwa saliibiyiinta burundi ee ku sugan soomaaliya kuwaasi oo xaflad lagu weyneynayay kirishtaanka ku qabtay magaalada jowhar sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baadariyaal ku labisan dareys cadcad iyo ciidamo ku labisan tuutaha ciidanka burundi oo ku socda wadooyinka magaalada jowhar xafladan oo loo yaqaan sacrament kana mid ah munaasibadaha ay kirishtaanku weyneeyaan ayaa lagu qabtay teendho laga qotomiyey gudaha saldhigga ciidanka burundi xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna saddex bilood kadib maxaa u qabsoomay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan idiin soo gudbin doonnaa waraysi gaar ah oo idaacadda andalus ay la yeelatay waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis waraysigan waxaa ka qaaday walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi alwaahib innicam baari innasam arsala rusulahu waanzala kutubahu lihidaayati alumam waasalaatu waasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin ama bacd allah subxaanahu wa tacaala mahadcelintiis kadib waxaan u mahad celinaynaa maktabka ee iclaamka ee xarakatu shabaab almujaahidiin kaas oo aan ka gaabinin juhdigiis iyo dadaalkiis oo ah in uu sugo xaqaa'igda caalamka ka jirto waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa idaacadda islaamiga ee andalus waatan sheekhana muddo ku dhow saddex bilood ah ayaa laga joogaa markii gaar loo taagay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maxaa ilaa ay hadda idin qabsoomay bifadlilaahi tabaaraka wa tacaala markii ugu horreysay in aan la kulanno raggii muxaafadaadka ka shaqaynayay oo ah wulaadda iyo makaatiibtii kala duwaneyday in aan la kulanno kabacda tawjiihaad iyo wax badana lii siiyo taas baa noogu horreysay waxaa kale noo qabsoomay in aan qabaa'isha walaayada ku nool la kulanno majalasaad iyo kulamo lala qaato waxaa kale noo suurtagelay in walaatul qura iyo ducaatul qura in loo qabto dowra in dowra loo qabto kabacdana tawjiihaad iyo faafintii dacwadii iyo qorshidii la siiyo waxaa kale noo qabsoomay bifadlilaahi wa binicmatihi in multaqo tacliimi ah loo qabto salaadiinta iyo ganacsatada iyo usriga tacliimiga ama baxda waxbarashada walaayada in loo qabto ayadana dowlad tacliimi ah waxaa kale noo qabsoomay dowlaad dacawi ah in la qabtay walaayada lagu qabtay waxaa kale noo qabsoomay dowra loo qabtay mogtahay xisbadi in dowra xisbadi loo qabtay oo ayagana laga tawjiihinayey ama laga wacyigelinayey shaqadii ay u hilsaaranaayeen si u gudan lahaayeen waxaa kale noo suurtagelay oo noo qabsoomay mujtamaca in la baro naftarkooda hay-atul amri bilmacruufi wannahyu can ilmunkari shaqadaas ayaga in la baro naftarkoodana ay ka qayb qaataan dad gooni ana aan u hilsaaranayn ay ogaadaan shaqadaasna waa noo qabsoontay waxaa kale oo noo suurtagelay in walaatul qura dadkii dowladda loo qabanayay oo boqolka gaarayay oo ducaadii iyo walaaddii markii shaqadii u dhammaatay ayagana loo diro dacwatul aryaaf iyo shaqadii loo diro si wacanna ay shaqadii u qabsadaan baa noo qabsoomay jasaaka allaahu khayran dabcan shaqada waxaad ka bilowdeen aas-aaska maxay ahaayeen wixii ugu horeeyey ee aad u istaagteen inaad hirgelisaan jasaaka allaahu khayran walaalka waxay ahaayeen wixii ugu horreeyey oo aan u istaagnay wixii allah subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey oo lanaga raba inaan u istaagno umaradeenna ay nagu ogaayeen inaan shaqadaas aan gudanno taas oo ah dadka in rabbihii abuuray oo la baro ay bartaan addooman ilaahin ay u noqdaan allahoodana ku xirinaadaan oo u cibaadaystaan qaala tacaala wamaa khalaqatu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wa qowluhu tacaala walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaguut dee sidaas oo aayaadka ilaahay subxaana watacala noo caddaynayo shaqadaas baan u istaagnay annaga oo fulinayno qowlka allah subxaana wa tacaala jasaak allah khayran sheekh abu yunis ilaa i hadda maxaa ka mid ah mashaariicda aad u istaagteen ee idin hirgelay iyo kuwa aan weli idin hirgelin ee lagu howlan yahay jasaak allahu khayran akhuuna waa su-aal muhiim ah waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan u sameynay deegaanadii oo webiga maraayay biixira inaan u sameynay maadaama dhibaato badan iyo wax badan ay ku qabeen ilaahayna waa noo suurogeliyey bifadlillaahi wa binicmatihi waxaa kale kamid ah walaalaal inaan sameynay dadkii oo beeraha iyo tacbanayay inaan wacyigelino oo aan ku wacyigelinay in ay tacbadaan beerahooda ee waxaana ka soo saartaan horumarin iyo qurshana ay la imaadaan walaayadana ay garab istaagsan tahay oo mogtahay garab iyo gaashaan ay u tahay allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wabtaqi fiima aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa kale ka mid a walaal waxyaabaha noo suurtagelay in dadkii ganacsatada ahaa ayagana la dhiirigeliyo sidii uu ganacsigooda iyo horumarintiis iyo qorshahaas ay ugu dadaali lahaayeen waxaa kale ka mid a mashaariic oo aan rabno inaan qabano ilaahay waxaa weydiisanaynaa in noo suurtageliyo waxyaabahaas aan qorsheynay sidii oo aan ugu talagalnina ilaahay noogu suurgeliyo jasaak allahu khayran sheekhana jasaak allahu kheyr sidee dadka uga faa'iidaysteen dowraadka iyo dadaalada wacyigelinta ah ee aad wadeen dadkusu sidee buu ahaa aqbalkooda iyo fahamkooda jasaak allahu khayran akhuuna bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaalaa mahad allah subxaana wa tacaala kadib dadka waxay ugu faa'iidaysteen sidii aan la jeclaynay oo aan rabnayba ugu faa'iidaysteen waxaan leenahay markaan waa faa'iidada ummadda ay ka faa'iidaysteen wax halkaa aan ku soo kooban karna ma aha se oo kalsoone ah bay ku qaabileen khayraadkii iyo wixii loo sheegayay waxay ku qaabileen se kalsoone ah taas marka waxaa ka dareemaysaa jaceylka iyo kalsoonida iyo rabitaanka ay rabeenba ay ka dareemaysaa jasaak allahu khayran waa tahay sheekh axmed waxay noo sheegtay in kulamo aad la qaadateen qaybaha bulshada maxay ahaayeen kulamadaas maxaase ahdaaf ah oo laga lahaa jasaak allahu khayran akhuuna waa sax inaan kulamo la qaadanay dadkaas oo kala duwanaa kulamada marka aan la qaadanay waxyaabaha oo laga rabay ama laga lahay ahdaaftoda waxaa ka mid ah marka hore in lais barto maadaama walaayada ay ahayday walaayo cusub in dadkii iyo walaayadii ay isbartaan waxaa kale ka mid ahaa in tawjiihaad iyo wacyigelin iyo dadkii la siiyo naftarkooda la tawjiihiyo oo maogtahay hadafkii iyo qorshadii laga lahaayay ee lagu tawjiihiyo waxaa kale ka mid ahaa in la kala qaato waajibaadka allah subxaana wa tacaalana saaray fulintiisna in la kala qaato oo maogtahay baa kamid ahayday waxaa kale ka mid ah walaal in maogtahay leys garab qabsado oo laysku garab istaago shareecada islaamka jasaak allahu khayran waa gartay sheekhana waxaad inoo sheegtay in kulamo iyo dowraad sharci ah oo kala duwan loo qabtay qaybaha bulshada ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas iyo mashaariicda aad qabateen imise ayay gaarayaan jasaak allahu khayran dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas iyo mashaariicda socotay iyo gulufka dacawiga ah oo halkaas ka socday dee ma ogtahay wax lasoo kooban kara maaha mujtamac dhan baa ka faa'iidaystay laakiin intii yar oo la tira koobay waa toddoba kun toddoba boqol iyo dhowr bay gaarayaan oo iskugu jiro rag iyo xawayaan iskugu jiro intaan inka badan oo aan maogtahay aan tira koobnayna waa iska jiri karaan jasaak allahu khayran barak allahu fiik
waa tahay sheekhana sheekh axmed ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad ku aadinaysaa dhanka bulshada wilaayada akhuna jasaak allahu khayran waa arrin aad iyo aad muhiim u ah awalan waxaa ka mid ah taqwa allahi casa wajalla in allah subxaana wa tacaala ay ka baqaan oo allihii abuuray ay ka cabsadaan baa kow ka ah waxaa kale oo ka mid ah inaan u dirno in iska ilaaliyaan cadowga dhaqartiis iyo muqadadaadka codowga inay iska ilaaliyaan oo iska jaraan baa ka mid ah waxaan leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah in ay gacmahaas qabsadaan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in xarga ilaahay ay qabsadaan mujaahidiintana ay garab istaagaan garab iyo gaashaana ay u noqdaan jazaaka allahu khayran الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan markanna soo gaarnay waxaadna ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo sidoo kale howlgalka duufaanta alaqsa alaaba halkan waxaa ka soo jeediya walaalkeenna ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu xubinteenna ku bilowno diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqimo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa toddoba xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya koob iyo toddobaatan ruux halkaay ku dhaawacmeen boqol labiyo siddeetan ruux oo filistiiniyiin ah dadka dhaawacmay iyo kuwa shahiiday ayaa waxay u badnaayeen haween iyo carruur sida warbaahintu ay tilmaamayaan goobaha ugu daran ee yuhuudda xasuuqyada iyo gumaadka ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax xeerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale mandiqadda deeralbalax halkaasi oo maanta ay ka geysteen yuhuuddu xasuuqii ugu darnaa ee afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaallo argagax leh oo ku aadan gumaadka yuhuuddu ay ka geysteen mandiqadda deeralbalax ee magaalada khaza iyadoo la arkaya dadka shuhaadada iyo dhaawaca oo waddooyinka daadsan isla markaana ay burbureen dhismayaal ku yaallay mandiqaddaasi sidoo kale yuhuuddu waxay maanta xasuuq ka geysteen dhinaca koonfureed ee magaalada khaza goobaha yuhuuddu ay duqeeyeen waxaa ka mid ah xaafado ka tirsan magaalada rafax waxaana halkaasi ku shahiiday dad filistiiniyiina halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo warbaahintuna ay soo gudbinayeen muuqaallo arrintaasi ku aadan waa hagaag bal intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal markaan aan eegno tirakoobka guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda taniyo markii uu bilowday waaxda caafimaadkaee magaalada khaza ayaa sheegtay in tirada shuhadada si guud iminka ay marayso lix iyo soddon kun shan boqol iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah inay shahiideen oo lix iyo toban kun oo ka mid a dadkaasi ay carruur yihiin halka dhaawacana uu marayo siddeetan iyo laba kun sagaal boqol sagaal iyo konton ruux inay dhaawacmeen bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo u dhexeeya xoogagga muqaawamada reer falastiin iyo ciidamada yuhuudda ayaa maanta waxaay ka dhaceen qayba ka mid a magaalada khaze gaar ahaan dhinaca koonfureed dagaaladan xooggoodu waxay ka dhaceen xaafadda lagu magacaabo xayi sabra ee dhacda koonfurta magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen in weeraro isugu jira kamiin iyo qaraxyo ay la beegsadeen askari yuhuuda islamarkaana dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen shan iyo toban askari oo yuhuuda sidoo kale xoogagga waxaiska caabinta reer falastiin waxa ay tilmaameen in dagaaladii maanta ka dhacay magaalada khaza ay ku gubeen mid ka mid ah dabaabaadka yuhuudda ee maarkaafaha loo yaqaano kadib markii ay la heleen qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan sidoo kale xoogagga waxaiska caabinta reer falastiin waxa ay maanta soo bandhigeen muuqaallo ay ku soo gudbiyeen weerar duqayn ah oo ay la beegsadeen saldhigyo ciidanka yuhuuddu ay ku leeyihiin magaalada khaza
ارمي ارمي ارمي توكل على الله بسم الله الله اكبر
بسم الله الله اكبر
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaan oo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا